xafiiska madaxweynaha taariikh afartii luulyo laba kun siddeed iyo toban ujeedda isku shaanbayn iyo magacaabis xubno golaha wasiirada madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka jubbaland cutubkiisa afaraad qodobka toddobaatan iyo labaad farqadda saddexaad ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabista golaha fulinta dowlad goboleedka jubbaland markuu arkay baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta howlaha fulinta dowlad goboleedka jubbaland markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam wuxuu isku bedel wuxuu isku beddelayaa kuna magacaabayaa xubno ka mid ah golaha wasiirada jubbaland kow mudane maxamed yuusuf cumar wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta mudane aadan ibraahim ow xirsi wasiirka qorshaynta iyo iskaashiga caalamiga injineer ismaaciil axmed garas wasiirka howlaha guud iyo guryeynta mudane cismaan xuseen fayruus wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha mudane cabdinuur cali aadan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha doctor mursal maxamed khaliif wasiirka caafimaadka injineer cabdi xuseen maxamed wasiirka warfaafinta tiknolojiyadda iyo isgaarsiinta mudane caydiid suleymaan xaashi wasiirka deegaanka iyo dalxiiska mudane cumar maxamed cabdi wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka mudane maxamed xasan maxamed wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane cabdiraxmaan maxamed maxamuud wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha waxaa jiri doona qeyb kale ah oo xubnaha golaha wasiirada wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno oo ayagana soo socdo dekreetadani waxay dhaqan gelaysaa markuu saxiixa madaxweynaha wuuna saxiixay maanta oo afartii bishii luulyo laba kun siddeed iyo toban wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu